بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحن كل حجرني المطلب الرابع آثار السلف آثارتي يا أقواشي سلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم oo inoogu boorinayay itibaacu sunna wa tarku lbidaci waltaqliid casharkaana waxau noqonayaa casharka labiyo labaatanaad silsiladii aynu soo bilowno atamasuk bisunna waxaynu ka soo hadalnay markaa macna salaf luqatan wa macna salaf sharcan haddana madhabu salaf baan wax ka tilmaanay waxaynu marka qodobkan kaga hadlaynaa oo inoo harsan aqwaashoodii waqad jaaءat aathaarun kathiira min salafi hadihi اlumma aathaar fara badan baa ka soo aroortay wa fiiha alxathu inagu boorinayaa calaa itibaaci sunna wataxdiir inooga digayaa biwuquuci lbidac bidaca in lagu dhaco ay macnaha sunnaha in la raaco bidcada iyo waxyaalaha muxdathaadka iyo aaraa rijaal in laga tago oo kitaabka iyo sunnaha la raaco ayay aad inoogu boorinayaan saddex qaybood baan marka ka soo qaadanaynaa waxa weeye saddex saxaabi iyo waxa weeye saddex taabici iyo saddex imaam sagaalkaas ayaynu soo qaadanaynaa mid walbana si gaar ah ayaynu u tilmaamaynaa oo waxa weeye bal aqwaashooda aynu dul istaagayna waxaanu ugu hormarinaynaa oo casharkan aynu ka dhigaynaa laba qowl oo uu leeya laba athar oo uu leeyahay cabdullaahi ibni mascuud radia allahu canhu cabdullahi ibni mascuud waad garanaysaan waa min asaabiqiin cabdullahi ibni mascuud alhudali waa min asaabiqiin waa raggii maka ku islaamay oo waxa weeye dhibaatada badan loo geysan jiray waa min almuhaajiriin waa saddex iyo labaatankii sano oo nebigu waxyigu ku degayay maba faariqinba saasuu agtaagnaa waa ninka yidhi waxaan garanayaa aayad qur-aanka ilaahay ku jirta ma jirto ilaa waxaan garanayaa meeshay ku soo degtay iyo sababtay ku soo degtay iyo wakhtigay soo degtay baan garanaya leannu maba uu faariqinba nebiga calayhi salaatu wassalaam waa ninkii nebigu ammaanay oo yidhi qofkii doonayo qur-aanka inuu u akhriyo waxa weeye isagoo hadda soo degay oo kale ha ka qaato cabdullaahi ibni mascuud marka wanaaggaas iyo sharaftaas uu leeyahay waa badri isagoo sharaftaas le iyo wanaaggaab haddana wuxuu noqday caalim min aclaami asaxaaba ayuu noqday oo waxa weeye kuufa iyo dhankaasoo dhan waatuu mufasir buu noqday tafsiirkaba labada saxaabi oo loogu noqdaa ayuuba ka mid yahay oo waxa weeye isaga cabdullahi ibni sacuud iyo cabdullahi ibni cabaas oo weliba isaga ayaa aad iyo aad mufasir u ah aad iyo aadna loo raaca waxa uu yidhi marka atharka koowaad waxa weeye ibnu cabdilbari ayaa wuxuu ku warinayaa bayaanu lcilmi wa fadlihi ayuu ku warinayaa waxa uu dardaaran cajiiba buu siiye dadkii waxa uu yidhi man kaana minkum muta'asiyan falyataasa biasxaabi muxamedin sala allahu caleyh waali wasalam waa jumla cajiiba jumla jumla u fasiraynaa waxa uu yidhi man kaana minkum muta'asiyan falyataasa biasxaabi muxamedin wuxuu la hadlayaa ardadiisii dadkiisii buu la hadlayaa dadkii waa nin caalim ah isagaa waxa weeye halkaasoo dhan kuufa iyo dhankaasoo dhan imaam ka ahaa markaasuu dadkii waaninayaa wuxuu leeyahay war qofkii doonaya inuu cid ku daydow ku dayo saxaabadii nebiga calayhi salaatu wassalaam sababtu maxay tahay markaan ugu dayanayno leannahu qofku sidiisaba inuu cid ku dayda maaha ma joogi karo bilow-aaniga waxa ku abuuran inuu dad ku dayanayo oo waxa weeye ama dad wanaagsan buu ku dayan ama dad xun buu ku dayan marka wuxuu leeyahay war dad wanaagsan ma rabtaa inaad ku dayataan saxaabadii nebiga ku dayda calayhi salaatu wassalaam waayo nebigaa ka dhintay isagoo raalli ka ah hadyigii bay qaadeen wanaag oo dhan bay wataan hadduu tirinayaa marka sababaha loogu dayanayo waxau yidhi fainahum kaanuu abara haadihi lummati quluuban waxay ahaayeen dadka ugu qalbi wanaagsan ummaddan kuwa ugu qalbi fiican oo waxa weeye ikhlaas iyo wanaag iyo cibaada iyo itibaacu sunna iyo waxa weeye bidac laga dheeraado waxay ahaayeen dad quluubtoodu saafi tahay oo waxa weeye sunna ka buuxo oo aan marnaba wax bidca iyo khuraafaada qalbigoodu una aqbalaynin idan dadkaa wanaagsan ku daya marka iyagii cibaadadoodii iyo aahaartoodii iyo dariiqii ay mareen mar fa inahum kaanuu abara hadi quluub abara hadi lummati quluuban waa sifada koowaad waxa uu yidhi wa acmaquhaa cilman waa sifada labaad wa waxay ahaayeen kuwa ugu cilmi badan ummaddan waayo sababtu waxa weeye nebigii bay la joogeen aayad walba say u soo degaysay iyo aayad walba sababtay kusoo degtay bay taagnaayeen xadiid walba sababtii iyo meeshii lagu yiri iyo macnuhu ku yimid bay taagnaayeen idan wa acmaquhaa cilman iyaga ayaa ugu cilmi badan ummaddan waayo cilmiga dhan oo ay culummadan dambe dhaxleen waa cilmigii iyagu ay dadka bareen wa marka asalka waxa weeye cilmiga nebigaa laga dhaxlay nebigana saxaabadii baa ka dhaxashay saxaabadiina taabiciintii baa ka dhaxlay taabiciin taabiciin baa kasii dhaxlay aima saas u socotay idan wa acmaquhaa cilman oo cid saxaabadii ka cilmi badan la heli mayo xaquna dhexdooda ka bixi mayo oo mid hadduuna markaas garanaynin midka kalaa garanaya marka iyaga ku dayo oo iyaga aahaartoodii waa la aruuriyey kutub dhan baa laga qoray aqwaashoodii fataawooyinkoodii kulli waa qoran tahay ibn abi shayba musanaf ibn abi shayba waa kitaab cadiima weyn musanaf cabdirazaaq saasoo kale ayaa laga buuxiyey fataawadoodii iyo waxa weye as'iladii la weydiiyey iyo aqwaashoodii oo dhan marka waxa uu yidhi wa acmaquhaa cilman waxa uu haddana tilmaamay wuxuu yidhi wa aqalahaa takalufan takalluf ma ayna aqoon oo waxa weeye qofku inuu takalluf isku sameeyo mashaqa iyo dhibaato aan loo dirin ya waxa weeye wamaa ana min almutakalifiin waa tii nebiga lagu yidhi ku dheh wamaa ana min almutakalifiin anigu takalluf takallufka waxa weeye waxaadan aqoon u lahayn inaad isku mashquulisid oo aadan cibaado ka dhigatid oo aad naftaada cadibtid oo wax aan laguu dirin aad maanta o dhan ku mashquulsan tahay kuwaad arkaysaa bidca aan loo dirin naftu uga dhacayso oo waxa weeye ku baaba'aya marka waa aqaluhaa takallufan saasuu ka wadaa isma ay kalifi jirine sunnaha ayay raaci jireen sunnaha ayay raaci jireen waxa uu yidhi wa aqwamuhaa hadyan hanuun iyo ariiq hadyi la qaatana iyaga ugu toosnaa sababtu maxay tahay waxay qaateen hadyigii nebiga calayhi salaatu wasalaam wa khayru lhadyi hadyi muxamedin sala allahu alay slam waatuu nabigu odhan jiray hadyigii nebigay qaateen caqiidatan wa cibaadatan wa akhlaaqan wa manhajan wa dacwatan sidii nebiga calayhi salatu salaam dariiqiisii bay qaateen waatuu nebigu yidhi waxaa badbaadaya man kaana calaa mithli maa ana calayh lyowm wa asxaabi saxaabadayda qofkii ku dayda ayaa badbaadaya markay ummaddu iskhilaafto oo la kala tago waxa uu yidhi haddana midda shanaad wa axsanuhaa waxa weeye xaalan waxa weeye iyaga ayaa ugu ugu wanaagsanaa xagga dhaqanka xagga xaaladooda waxa weeye dadka cilmiga say u barayaan say dacwada dadka ugu yeerayaan dad dhan baa waxay ku islaami jireen keliya akhlaaqdooda iyo say dadka ula hadlayaan idan waxay ahaayeen dad aad iyo aad u wanaagsan intaasoo sifo qof laga heli karaa ma jiro saxaabadii mooye qof intaas kulansaday waa yarya waxa uu yidhi haddana waa sii waday waxa uu yidhi qowmun ikhtaarahum allahu lisuxbati nabiyihi sala allahu caleyh waali wasalam waa qowm bay ahaayeen hum qowmun qowm bay ahaayeen saxaabadu ikhtaarahum allahu allah ayaa doortay muxuu u doortay lisuxbati nabiyihi nebigiisa inay la saaxiibaan oo saxaabo u noqdaan yaa heli kala ru'yat nabiy sala allahu caleyh waali wasalam culummadu waxay yidhaahdaan qofka maanta taabici ama taabici ha noqdo marba hadduuna saxaabi noqon darajo kasta oo wanaaga uu gaaro saxaabadii ma gaari karo sababtu waxa weeye wuxuunan heli karin fadliga iyo wanaagga ay leedahay ru'yatu nabiyi sala allahu calay wasalam araggii nebiga iyo la kulankii nebiga ayaan wax heli karaa jirin marka sidaa daraaddeed waa qowmun ikhtaarahum ullah ilaahay baa u doortay sidii ilaahay nebi maxamed ba ugu doortay inuu noqdo rasuulkii ugu dambeeyey ummadda ayuu kuwaana wuxuu u doortay inay noqdaan kuwii nebiga la saaxiibay oo nebiga la jiray oo iyagoo nool oo dhulka maraya qaarkood janno loogu bishaareeyey nebiguna ka raalli noqday ilaahayna meelo badan ku ammaanay waa somnan radia allaahu canhum waraduu canhu marka waa dad ilaahay ka raalli noqday ayuu yidhi ilaahay baana saa u doortay ha ikhtaarahumlsuxbata nabiyi wa iqaamati diinihi ilaahay wuxuu u doortay inay diintan oogaan oo dadka diinta baraan waa ardadii nebi maxamed wa iqaamati diinihi ayuu allah subxaana wa tacaala u doortay maxayna la gudboon marka facarifuu facrifuu lahum fadlahum waxa uu yidhi fadligooda iyo wanaagooda aqoonsada oo a'imo ka dhigta oo raaca oo iyaga dabagala oo u duceeya oo waxa weeye noqda waladiina jaauu min bacdihim yaquuluuna rabbana kfir lana waliikhwana aladiina sabaquuna biliimaan wla tajcal fi quluubina gila liladiina aamanuu ujeeda rabbana inaka ra'uufu raxiim fi suurati mumtaxina waxa uu leeyahay markaa fadligooda iyo wanaagooda garta facrifuu lahum fadlahum watabicuu raaca waxa weeye aathaarahum aathaartoodii iyo dariiqoodii iyo hadyigoodii qaata sababtu maxay tahay fa inahum kaanuu calaa hudan mustaqiim waxay ku sugnaayeen hadyi toosan bay ku sugnaayeen dariiq wanaagsan bay ku sugnaayeen waddadaa toosan bay ku jireene waddadaa raaca oo iyaga dabagala oo iska daaya waxyaalahan kale iyo dadka kale oad taqliidinaysaan faraha ka qaada idan dardaarankaas cadiimkaa ayuu ina siiyey cabdullaahi ibnu mascuud waxaa marka tacliiqiyey waxa uu odhan jiray ibnu cawn markuu xadiidkaa wariyay waa taabici waxa uu odhan jiray raxima allaahu mra'an raxima allaahu mra'an ilaahay ha u naxariisto qof samica haada alathar atharkaa maqlay wa laazimahu laasimay wa radiya ka raalli noqday wa in istadqalahu wastabdaahu wuxuu odhan jiray ibnu cawn sidaa ibnu badaya ay warinayaan waa taabici ilaahay ha u naxariisto qofkii atharkan cabdullaahi ibn mascuud intuu maqlay oo fahmay qaatay oo ku camalfalay oo raacay oo laasimay haba cuslaysto oo dhib ha ku noqoto wax kastaba ha noqotee qofkaa ilaahay ha u naxariisto sababtu waxa weeye wuxuu qaatay waxa weeye dariiq wanaagsan buu maray atharka labaad oo waxa weeye cabdullaahi ibn mascuud waxa uu leeyahay sidoo kale ittabicuu walaa tabtadicuu faqad kufiitum ittabicuu raaca ay sunnaha nebiga raaca saxaabadii raaca walaa tabtadicuu bidcaha samayninoo ha bidcaysanina sababtu maxay tahay faqad kufiitum wax walba waa laydinka filaaday ee diintii waa laydii waadixiyey wax walba waa la caddeeyey fahan keliyay u baahan tahay iyo itibaac takaluf looma baahna raaca waxa weeye ibnu bada iyo waxaan leeyahay daarimi ayaa warinaya atharkaasna sunankiisa ku warinaya oo wuxuu ina tusayaa in aynu raacno cabdullahi ibnu mascuud inoo dardaarmay inaynu bidcana ka dheeraano sunnaha nebiga raacno calayhi salaatu wassalaam taas ayuu inoo dardaarmaya idan labadaa athar oo cabdullaahi ibnu mascuud iyo tacliiqaas ibnu cawn waxaynu ka faa'iideynaa inaynan inoo habboonayn inaynu meel kale raacno ilaa dariiq asaxaaba radia allaahu canhum waddadii saxaabadu ay mareen inaynu marno bal marka insha allahu ma dheeraynayno halkaas cabdullaahi ibnu mascuud aathaartiisa aan uga gudbaynaa waxaynu u gudbaynaa casharka kale oo dambaa noqonaya waxa weeye cabdullahi ibni cabbaas iyo cabdullahi ibni cumarna waa soo qaadan doonaa in sha allahu tabaaraka wa tacaala ilaahayna waafajiyo dardaarankaas inuu ina anfaco oo aynu raacno oo qaadanna walxamdu lilaah rabbi alcaalamiin